بسم الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا ودرسي أفرتناد ويه الصداق وحكى الله يا وحلي هذا الصداق صداق هو هو مهركي ويه maalka ninku siinayo weeye gabadha uu doonayo inuu guursado asadaaqu sadaaqu luqatan xagga luqada maa baa la yidhaahdaa wajaba waajibay binikaaxin nikaax sababkiis wa sharcan sharcigana waxaa la yidhaahdaa oo nikaax dartiisa iyo xaggiis buu ka yimid oo markaas waa sidaas wa sharcanna maa baa la yidhaahdaa wajaba waajibay binikaaxi nikaax ku dar midaana ow wad'in buu ku waajibay nikaaxii dhacay ee isnikaaxsadeen wixii ku waajiba maalka imaanaya baa waxaa la yidhaahdaa sadaaq baa la yidhaahdaa ama ow wad'in waxa weeyaan haddii isku tag uu dhaco oo laakiin shubha nikaaxba ma dhex marin xaaskiisii buu mooday iyo wixii la mid ah iyadana ninkeedii buu mooday sidaasoo kale marka maal baa imaanaya meesha meher bay yeelanaysaa sadaaq baa la dhahaa ow amase labadaa midna maahae tafwiiti budcin budci tagsiintiis qahran khasab budcigii uu xaaskiisa ku lahaa tagsiin la tagsiiyo waxa waajiba maalka waajibaali muxuu la waajibay binikaaxin kow ow wadin labo ow tafwiitin tagsiin tafwiiti budcin budci tagsiintiis qahran khasab midan waa maxay mithaalkeedu waxa weeyaan mathalan ninba waxaa lagu xiray gabar yara ilmo yaroo gabar yaroo sanadba jidha ilaa lagu xiri karaaye waa weynaanaysaa gabar sanad jidho oo weli naaska nuugta oo aan laba sano gaarin laba sano waa inaysan gaarin baa lagu xira nikaaxi baa dhacay macnaha xaaskiisii weynayd baa inta timid gabadhii yarta ahayd nuujisay oo caana naaskeeda u dhigtay shan jeer shan jeer hadday nuujisay bes hooye u noqoto hooye u noqoto tii weynayd hooye noqoto kow nuugmadan dhex dhacday gabadhan xaaska weyn ay nuujisay gabadhan yaroo ninkan lagu xiray xaaskii weynaada wax nuujisay horta ninkii xaaraan bay ka noqoto maxay xaaraan uga noqoto liannahaa saarat umma zawjatii middan yaroo lagu xiro xaaskiisaa hooyadeed bay noqoto xaaska aa qabtid hooyadeed waa kaa xaaraan ilaa middan yar shan jeer haddii la nuujiyey tii weynayd hooyay noqoto mid mid ku xiran oo yar hooyadeed bay noqotay tii weyneyd sodohdii bay noqotay ya tii weyneyd horta waa ka xaaraan isagii koow tii yaraydna waa ka xaaraan isagii oo see xaaraan uga noqotay liannahaa saarat bintahu min aradac gabarow dhaloo kaley noqotay xagga nuugmada caanahay nuugtay caanihiisi weeye xaaskiisa caanihiisi bay nuugtay ogta caanahu isagoo irmaaniyey bay middaani nuugtay marka caanihiisii gabadha nuugtay waxay ka dhigan tahay gabarow dhalay macnaha xagga radaaca oo aabbe ogayah midna gabadhiisii bay noqotay midna gabadhaa hooyadeed bay noqotay oo kale labadiiba xaaraanba waa ka xaaraantinimooba labadiiba nikooxaadu waa fasakhma midna kuma xirna midna he kuma xirna marka xaaskii weynayd baa hawshaan keentay iyo dhibtaan oo gabadhaan yar nuujisay naaska dhaarsiisay jaqsiisay gabadhaa weyn oo xaaska weyn ahayd waxaa laga rabaa midda yar meherkeedii barkeed gabadhan yar in fasakheedu dhaco xaaska weyn baa sabab ahayd soo maaha gabadhaa weyn waxaa la rabaa meherkii gaba bar meher inay keento ilaa gabadhan waa gabar yaroo ilma hadda naaska nuugayo ninkaa marna ismaba arki karinba marka meherkii barkiisoo male meherkii barkiis xaaska weyneed waa in laga qaado ninkan bay siinaysaa maxay u siinaysaa tafwiiti budcin budcigii iyo xaasnimadii ay ka tagsiisay gabadhan yar ay ka tagsiiso u qoonsatay baa looga qaadaya midda weyn waa ninkiioo meher la siinayo oo gabadhan yar baa dee arrintaasaa dhacday waayah meherka waa sadaaqe meel u yarna ma leh meel u badanna ma leh wixay isku waafaqaan way labada isguursanaysa in marka nikaaxu dhacaya la magacaabaana fiican intuu yahay la sheego haddaan hadda la magacaabinna nikaaxi waa asaxayaa yaa hadhowna mahrulmathal bay gabadhaas yeelanaysaa waayahay intaa marka halkaa looga soo tago wuxuu yihi daabidu sadaaqi sadaaqa daabidkiis kuu dabdinaya daabidu sadaaqi sadaaqa daabidkiis lagu soo koobi karo weeye dabdiga lagu xarin karo qaacidada lagu soo ururin karo waxa weeyaan kullu maa shay dhammaante saxa oo asaxay kullu maa shay dhammaante saxa kownuhu ahaanshihiisu mabiican uu noqdo ay asaxday saxa oo asaxay kownuhu ahaanshihiisa mabiican shay kastoo mabiic mabiic waa wax la kala gato shay kastoo mabiic inuu noqdo noqon kara ee asixi kardha inuu mabiic noqdo ciwadan kaa kaa ciwadan ahaaya aw mucawadan ahaaya ciwad waxaa markaa wax gadanaysid waxna adaa baxshay waxna adaa soo qaadanaya yaa ciwad iyo mucawad baa la kala dhahaa waxaana marka ciwad hadduu yahay iyo hadduu mucawad yahayba kow doonaba ha noqdee wax kastoo mabiic inuu noqdo ay asaxayso saxa kownuhu ahaanshihiisa ahaanshihiisa baa asaxaysa ahaanshihiisa sadaaqan meher uu noqdo wax kastoo mabiic noqon karo lakala beecsan karo ciwad iyo mucawad kow doona ha noqdee meherna waa noqon karaa noocuu doona ha noqdo wamaa laa wixii aan noqon karin mabiic wamaa kii laa aan ahaan karin mabiicna falaa meher ma noqon karo wixii la kala gadan karay shuruudii beeca loo fiirinaya moogta wixii sadaa wixii noqon karay mabiic baa meher noqon kara waxaan mabiic noqon karinna meher ma noqon karo weye warku waa intaa intaasuu ku kooban yahay waaye dayib wuxuu yidhi marka daabidka la raacaya kaa weeyaan maa saxa kownuhu hamana saxa kownuhu sadaqa lacagaa wax ku gadatay wixii noqon karaa meher waa noqon karaa waaye wax kastoo ciwada qaabilin karo wax kastoo mabiic noqon kara sadaaq waa noqon karaa waxaan noqon karina sadaaq ma noqon karo alwaliima halkaana waxaa laga hadlayaa waxa la yidhaha waliima waliimadu waa maxay waa alla barigii wey waliimada waa alla bariga oo nikaaxa maaragta markii caqdigu dhaco laysku xiro baa weliimadan la sameeyaa waa la bariga arooska waaye middan hadda xafladda lasii qabanayo haddii haddii iyana weliimadii waa noqon kardhaa laakiin nikaaxa horta ha dhaco sida fiican nikaaxa markuu dhaco kabacdi dadka cunnada ha loo keeno hawshii aan waxbaba laga gudagelin cunadii bay kasii horeysa hadda moogta inta badan huteelada iyo meelaha qaar laakiin sida habboon sii fiican waxa weeyaan cunadii markii nikaaxu dhaco cunadu ha dambayso nebigu saxaabigu wuxuu ku yihi cabdiraxmaan bin cawf awlim walow bishaat weliime qal neef arya baa allaha ka dhigay nabiguna zawjaadkiisa welimadaas waa la sameynayay wax yar iyo wax badan kee doonto ha noqoto xoolaa in la qala shardi maaha laakiin neef arya inaysan ka yaraan baa fiican ayib arrin farax leh oo qofka uu maaragtay helay welimo waa loo sameeyaa qofkii gudniinkii waa la guday guri buu dhistay beer berked buu dhistay yaa qofkii safar buu ka yimid laakiin wixii aan sabab la-aan cuno layska sameeyey dad loo yeeray dee iska casumaad weeye allabare hadda maaha gaaray welimaay waa iska casumaad ma'dubaa la dhahaa sida fadliga badan marka weliba reerka markii la dhisay kabacdi in allabariga la dhigo caawa reerka markuu aqal galay beri in la dhigo weliimadii iyo allabarigii arooska baa fiican waaya taasna saasaa looga hadlo israaf lamama fiicna oo xafladaha iyo welimooyinka iyo waxyaalaha la dhigayo lama fiicna israaf iyo xadgudub iyo kabadbadin ayib sidaas baa hawsha loo maamulayaa marka alwaliimatu luqatan xagga luqada mushtaqatun waxaa laga soo ishtiqaaqday min alwalmi mayuu yiri ayaa laga soo ishtiqaaqday wahuwa walmiguna alijtimaac waa kulan kale kulan ijtimaac ijtimaacu naas lahaa cala acaam dadkiibaa cunno iskugu imaanaya waliimaa la yiri marka wa sharcan sharcigana ismu waa magaco likulli dacwatin yeeri dhammaanteed u ahaatay ow dacaamin cunno dhammaanteed taasoo yutakadu loo yeesho loo samayso lixaadisi suruurin farax kiisii soo dariyey arrin faraxoo timid ow kayrihi ama keyrkeedba marmar baan faraxba loo samayn cunnada oo musiibaaba dhacday maalan dee dhimashoo kala dhacday markaasaa cunno dadkii la yskugu yeerayaayoo kale marka faraxtaasi maaha waa ow kayrihi waa farax keyrkiis wey ayb xukmulweliima weliimada xukunkeediba halkaana laga hadlaya weliimada xukunkeedu ma maxay ma khasab baa waajib mayaa ma sunaa maxay ta waaye wuxuu yidhi xukmulweliimati weliimada xukunkeedu welimooyinku waa badan yihin ilaa dhowr iyo toban nooc weeye xukunkeedu waa annadbu waa sunnanimo ninkii wax guursaday oo wanaagsanaa oo hadda welimadii sunnay noqoto kii aan isagu nin ismaamuli kara ahayn weligiisa aabihii iyo awogii iyo waxaas waa maalkii naftooda ka bixinaya qofkay weliga u yihiin maalkiisa laga bixin mayo marka waa an nadbi weeyaan waa sunna weeye ee hadda waajib saaran qofkii maha nadbigaasaa marka lala imaanaya ee sunnanimadaas ayib waa sunna weeyaan xukmulijaabati marka ajiibidda xukunkeeda ilaa weliimati lcursi la ajiibo aroos weliimadiis baa lagaaga yeeray ajiibidda inaa yeeshid makhasab bay kugu tahay mise kuguma aha waa waajib cayni ah khasab bay kugu tahay haddii shuruuddii la helo shuruuddaaba si loo hela adag tahay shuruudda say ku loo oofiyo baa adag waxa weeye wuxuu yidhi xukmulijaabati ajiibidda xukunkeedu ilaa weliimati lcurs cursiga weliimadiisa alwujuubu lcayniyu waa waajib cayniya waajib kifaaya qof kaa kaafin kara haddoo qof kale taga maaha waa inaa adigu tagto ilaa weliimooyinka kale ala baryada kale qof baa qur-aanka dhameeyey qof baa safar ka yimid qof baa dhashay qof baa magaranaysaa la guday waxaas ajiibiddu waa sunna kuwaas marka adiga inaad meesha tagtay baa waajib kuwa hadday cursi tahay inaa cuntid laguma dhihin haddaad doontay soomanow inaa meeshii tagtid baa lagaa rabaa inaa markaa tagtid iska afudhidna waa fiicanta laakiin waa bishuruudin maca shuruudin oo kasiiratin shuruud tiro badan oo labaatan ku dhow waa in la helo minhaa shuruudda waxaa ka mid a islaamu daaci midka dadka u yeeraya islaamnimadiis qofkan waa inuu muslim yahay kuu yeeray gaal hadduu yahay la ajiibi maayo sunno maaha in la ajiibo lama dalbin in la ajiibo hadduu dimi yahay waaba loo tegi karaa waxaa kaloo shardiya walmadcuwi kan la wacayo laftiisu waa inuu muslim yahay islaamnimadiisa waa in la hayo kan la wacayo qofka wuxuu yeeraya iyo kan loo yeerayo islaamnimaa shardiya waxaa kaloo shardiya wa cumuumu dacwati dacwadu inay caam tahay dacwo cumuuma caam ah waa inay tahay dadkao dhan hau yeera maaha dadkao dhan qof yeeri kara ma jire waa inaan lagu khaas yeelin macnaha unbaa looga jeedaa waay taasna waa mid kale wa an yadcuuha qofka waa inuu u yeero fil yowmi alawali maalinta hore waa in lagu yeero hadduu dhowr maalmood wax dhigdhigayo maalintii hore waa inuu qofka u yeero saddex maalmood baa welime iyo albari samaynaya maalinta hore unbay khasaba inaad raacdi maalmaha kale maya dadkan waktiga hore loo yeelay ku waajibaysa waalaa yucdara waa inaan loo cududaarin qofka haddii cududaar loo cududaaro oo qofka intuu cududaar leeyahay loo cududaaro dee kuma waajibin warnimo ma imaan karo hal iska kay daayo waa loo cududaara haye waxba kuguma waajibin ayib sidaas baa hawsha u dhacdo dee nebiga akhlaaqdiisii wanaagsanayd waxaa ka mid ah calayhi salatu wasalaam wiil yahuudiyaa nebiga u shaqayn jiray wiilkii waa xanuunsaday xanuunkii baa ku ku darnaaday nebigu waa soo booqday calayhi salaatu wasalaam waryaa tawxiidka ku dhawaaq buu yidhi waa ku celceliyey nebigu wiilkiina aabbihii uu halka fadhiyo saa u fiirinayaa ka baqayaa inuu tawxiidka ku dhawaaqo waa yahuudi aabbihii baa wuxuu yidhi adiic abalqaasim war bal iska adiic aabbaha abalqaasim ka yeel wuxuu ku leeyahay wiilkii wuu ka yeelay tawxiidkii waa ku dhawaaqay markuu ku dhawaaqayna waa dhintay nebiguna waa ku farxay wuxuu yidhi ilaah baa mahadle naarta ka badbaashay tawxiidkii mar hadduu ku dhawaaqay bes wey marka dee yeeridda lagu yeeraya halkaasaa xaflad ka jidha iska imow maahee zawjkii xaggiisa waa in lagaa waco isagii ama ciduu soo dirsaday ninkii arooska dhiganayay dadka hodankaa iyo inta magaalada qadaynka dhoo lacagta haysata keliya iyo ganacsatada inta xoola haysata keliya haddii lagu gaar yeelo dee waxba kuguma waajibin waa waa cid baa lagu khaas yeel munkar waa inuusan ka jirin meesha lagugu yeerayo haddii meesha lagugu yeerayo munkar ka jiro waxba kuguma waajibin aadamas laakiin ka waran munkar baa ka jira laakiin haddaad tagtid war shiikii baa yimid iyo hebel baa yimid baa inta la dhaho waa munkarkii dadku iska daynaya inaad tagti weeye markaas si la iskaga daayo waay masaaishaas saasaa marka looga hadlo alqasmu qasmigu waa maxay qaybsiintii dumarkii qofkii xaas ka badan qaba laba iyo saddex iyo ka badan qaybsiin qasmi baa la yidhaahdaa hal xaas hadduu qabo waxbaba gaar ah dee dushiisa oo waajiba ma saarna laakiin markuu xaasas badan qabo weeye alqasmu huwa alcadlu waa cadaala samayn bayna azawjaati xaasaska dhexdooda loo cadaalo sameeyo baa qasmi la yidhaahdaa waana waajib ayib xaggii mabiidka xagga nafaqada iyo wixii la mida hameenba reer inuu reer u hoydo haddii kale saddex hameen reer la jiro saddex hameenoo kale reer la jiro hameen hameenkaana fiican hameenkaa la tirinayaa meesha isaga asal ah qofkii laakiin maalin shaqee hameenkii shaqeeyo waardiye ah waktigu heli karaaba waa maalintii reerayow badanna le maalintii baa loo tirinaya maalinta asal u noqonaysa xukmu lqasmi xukmu lqasmi bayna zawjaati zawjaadka oo loo qasmi sameeyo al- loo cadaala sameeyo alwujuubu wujuub weeye waajib calaa zawjin zawj dushi baata hoyday cinda bacdihinna barkood agtood hadduu qayb ka mida la hoyday qaybta kalena waa inuu la hoydo hadduusan cidna la hoyan waxba ma saarna maca taswiyati simid maceed lala qabo baynahunna dhexdooda idis ida inistawayna hadday iyagu ku siban yihiin xuriyatan xornimada iyo wariqa addoonnimada xornimada iyo addoonnimada hadday ku siban yihiin iyagana wuu ku simayaa hoyaatankii wey waa gabdho wada xora ama waa wada ad- addoon saasoo kale wailaa haddii kale oo xor iyo addoon bay iskugu jiraan fayajcalu lilxurati midda xorada wuxuu u yeelayaa xorada alkhaalisati khaaliska ah mithlay maa shay labanlaabkiis liman ou u yeelay li- mithlay maa shay labanlaabkiis liman u ahaaday fiiha dhexdeeda riqun addoonnimo ku suganta addoonta inta la siiyey laba jibaarkeed bay midda xortaa leedahay macnaa habeen hadduu addoonta la joogo laba habeen baa midda xortaa leedahay aa muddada tan lala joogay laba jibaarkeed bay yeelanaysaa dayib masaladaasna waa taas annushuuz nushuuzku waa maxa naashiznima waa daaca ka bax weeyaan annushuuzu luqatan xagga luqada alirtifaacu isi sarraysiin i- weeyaan waaye wa sharcan xagga sharcigana khuruuju zawjati xaaska oo ka baxda weeye can daacati zawji zawjka adeeciddiis bilirtifaaci iska koryeelid can adaa'i lxaqi xaq gudashadiis bay iska koryeeshay oo diiday xaqi alwaajibi waajibay lahu ninka u waajibay calayhaa dusheedana ugu waajibay inay maqasho addeecdo xaqii noocaas ahaa oo ninka iyada ugu dul waajibay bay diido xaqaasoo ah min daacatihi adeeciddiisa kow wa mucaasharatihi la mucaashareedkiisa iyo la noolaanshihiisa bilmacruufi si wanaagsan labo wa tasliimi nafsaha nafteeda u dhiibiddeeda lahu ninkii u ogolaato iyo wa mulaasamati lmaskani guriga inay laasimto joogto uusan meelaha wareegin waxyaalahaas baa xaqi ka mid ah waa intaasoo la diidana naashisnimay noqonaysaa ninka laftiisa xaqii lagu lahaa oo gabadhu ku lahayd hadduu diido naashis buu noqonaya meherkiibuu diiday nafaqadiibuu diiday aradbixiibuu diiday xaqii lagu lahaa buu diiday isaga laftiisu waa naashis ayib wa mucaasharati bilmacruufi si wanaagsan oo la dhaqanto weeye waxaa ka mid a adeeciddii waxaa ka mid ah dee ka ciraadin wa cabuusin haddii mathalan si sarraysiinta waxaa ka mid ah ka jeensigii iyo wejigii iyo weji cabuusa iyo intaysan awal saa gabadhu ahaan jirin kabacdi ay sidaas isku noqdaan iyo haddii awal sidaa u dhalatay dhib ma leh caycay iyo afxumo iyo waxaas hadday dhacaan hadda nushuuz weeye la dhimayo ayib waxaa ka mid a arrimahaas oo dhan baa marka ka mid a iyadana marka xaq badan bay isku leeyihiin ninkuna xaq buu xaaskiisa ku leeyahay xaaskuna xaq badan bay ninkeeda ku leedahay xukmu xukmu xukmu nushuuzi nushuuznimada xukunkeeda marka xukmu nushuuzi ataxriimu waa xaaram ahaansho wey naashisnimo in lala yimaado xukunkeedu waa taxriim xaaram ahaansho wey wa isqaadu lqasmi wey qasmigiina waa dhacaya qeybtii iyo hay-aadika ilahayd iyana waa dhacaya inta ay naashiso tahay wanafaqati nafaqadii dhicideedi weeye biilkiina waa dhacaya wa tawaabicihimaa wa tawaabicihaa wixii raaci jirayna tawaabic u ahaan lahaana waa dhacayaan dharkii iyo gurigii iyo waxaasoo dhan baa dhacaya naashisnimadaa ridaysa weeye waxaas masaladaasna halkaasaa la dhigay marka xagga haddii gabadhii naashizaba ay noqoto naashisnimada daawadeeda iyo edbinteedu waa dhowr martabo marka hore in la wacdiyo wacdi haddii waxba tari waada laga haajiro qasmigeeda iyo xuquuqdeeda ay dhacaan xaggii nafaqada iyo kiswada garaac dhibaato badan oo wax yeelayana lama ogola mid iska fudud oo aan qofka wax yeelayn keliya weeye midka la sheegayo haddii dil garaac iyo wax ku dhufashadu wax faa'iideynaysa weeye waan inuusan waxba bararinayn waxnana jebinayn amaa wax ku dhufasho aan waxbaba tarayn ee khilaaf iyo dhib kale iyo buuq keenaya iyo qaraabadii isku xumaata fahadaa laa yajuuz maba banaanaba jaahiligii markii la jooga bay dumarka dhab u leyn jireen garaacan wax bararinayo wax jebinayo marka sharcigu waa diiday waa la joojiyey ayib haajirid la kala haajiro waxaa looga jeedaa gogasha unbaa lagu kala haajirayaa hadalka lagu kala haajiri maayo haddaan wax caarida jirin dadka laga haajirayo hadalkooda faasiqiinta iyo kuwa salaada ka taga iyo hadday wanaagsanaanayaan waa waa hadalka laga jarta wey hadii wix loo sheego la wacdiyo waxba qaadan waayo saddexdii nin oo nebiga duulaankii tabuuka ka hadhay ala halaathati aladiina khullifuu waa iyadii xataa in lala hadla la joojiyey suuratu tooba baa ka hadashay laakiin waxaa fiican haajiridda waxaa ka fiican iscafinta iyo isisaamixidda iyo qofkii qofkii dulmiyo iska cafiyo iyo kuwa faasiqiinta iyo daalimiinta iyaga mada inaan waxooda raalli laga ahayn baa la tusayaa iyagoo xumaanta ku jira la iskala hadhadli mayo la iskaga qosqosli mayo la iskala wadan mayo hawsha saddexdan nin oo xilligaa dagaalka ka hadhay saxaabada ahayd kacb binu maalik iyo maraarat bnu rabiic iyo hilaal bin umaya la dhihi jir saddex saxaabiya waaweyn baahayd ilaahay baana ka toobad aqbalay markii dambe waay marka masaa-ishaasna sidaas bay iyaguna noqonayaan dee waa dad la rabo inay is-ixtiraamaan oo is-xurmeeyaan oo ma garanaysaa qofba qofka kale xaqiisa ilaasho oo xumaan iska fogeeyaan midba midka kaleo xaq ku leeyahy haddii ninkii xaaladiisa la bixin waayo xumaado dee gabadha waxay u dacwoon kadhaa xaakimka xaakimkii baa markaa isaga la hadlaya waxaa jira laba ninoo xakamaan la yidhaahdo haddii dhibaatadii soo noqnoqoto xaakimku laba shaqsi oo dirayaa qaraabadooda ah ninka qaraabadiisa nin ah iyo gabadha qaraabadeeda nin ah wain khiftum shiqaaqa beynihimaa fabcathuu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha ma laba xaakim ba ma laba wakiil ba waaye hawsha halkaasay ka wadayaan marka iyaguna waa islaaxinayaan hawsha sidaas baa hawsha marka loo maamulayaa waxay soo saaraan baa lagu dhaqmaya ayib wixii halkaa ka dambeeya khuluca ka bilaabanaya insha allahu dersiga dambe ayaa khulucaasi ka bilaabanaya baab alkhuluc alkhuluc baa la yidhahdaa wallahu subxaanahu وتعالى أعلم بالصواب